فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bism illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo talaada ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo baahisay sawirada meydadka askartii dowladda federaalka ee lagu laayay duleedka degmada ruunirgood ee shabeellaha dhexe wilaayada shabeellaha dhexe oo ka warbixisay dagaallo khasaaro dhaliyey kaas oo shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waraysi laga qaaday sheekada ku tukaday ayaad dhuuxa ku maqli doontaan soomaaliya muxurba xilli dowladda federaalka ay u dabaaldegtay lixdan iyo afar sano guuradii ka soo wareegatay waxaa loogu yeedhay xurnimada gobollada koonfureed iyo midowda labadii gobol ee waqooyi iyo koonfurta soomaaliya waraysi arrimaha ku saabsan oo aynu la yeelanay korneyl ka tirsanaa dowladdii siyaad bare ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena hoggaanka wilaayada jubbada hoose oo kulan arrimo muhiim ah looga hadlay magaalada xagar kula yeeshay odayaasha beesha bartire warbixin kulankaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadkana kama marna meesha waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa lix iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijrig ah waafaqsanna kowda bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay baahisay meydadka qaar ka mid ah ciidamadii dowladda federaalka ee lagu laayay duleedka degmada ruunhirgood ee wilaayada shabeellaha dhexe sawirada ayaa waxaa ka muuqanaya meydadka askar ka tirsan dowladda oo xabaddu ay ka haleeshay qaarka sare ee jirka waxaana sidoo kale lasoo bandhigay teesarha ama aqoonsiga askarta oo mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka uu ku jiray dowladda federaalka ayaa ku jabtay dagaal shalay ka dhacay duleedka runirgood waxaana halkaasi looga furtay qoryaha darandooriga u dhaca dhanka kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa ka warbixiyay dagaalka shalay ka dhacay duleedka degmada runirgood ee wilaayada shabeellaha dhexe idaacadda landulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waraysigan ka qaaday waaliga bismillaah sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade kusoo dhawow idaacadda islaamiga landalus
jazaaka allahu khayran waa ku dhowaan Een, shalay dagaallo ayaa ka dhacay ee, wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellaha dhexe ee, maxaad xog ah oo naga siin kartaa sida ay wax u dhaceen bismi illah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun Eh, shalay oo ahayd maalin axada taariikhduna afar iyo labaatanka bisha labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo shan ahayd waxaa kamin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ogaas ee hoos yimaada degmada ruunurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca
Een, waa tahay maxay ahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee mujaahidiintu ay kamiinka u dhigeen horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaabo yaryar oo maliishiyaad xamar laga keenay oo deegaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii kasoo harayna waa la socdeen marka labadaas qolay ka koobnayn maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray kamiinkaas waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kulul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen eh, sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bkm iyo qori fala ama jitri waxaa ugu darnaa in maalintaas xataa labiyo tobankii la eryanayay ilaa haddana meel aysan isku sheegin oo wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen marka khasaa'irka eh, xagga maadiga iyo xagga nafsigahuba ilaahay baa ku ku jebiyey muddo qiyaastii laba sano ah ayaa laga joogaa markii duulaanka shahaadaladirarka lagu soo qaaday wilaayada aad mas-uulka ka tahay halkee duulaankaasi ku dambeeyey alxamdu lilaahi laba sano kadib eh, dagaalkaas socday waxaan awalan ilaahay ku mahadinaynaa magaciisa latiif oo ah qofka inuu ku riixo waxa asaga dantiisa haba nacay qofku ma ogtahay waxaas danteenna annagu ma naqaana ilaahay baa yaqaan wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun marka nimankaas waa isu soo abaabuleen ayagoo kaashanaya ciidanka maraykanka iyo saliibiyiinta afrika oo dhan dagaalkaas labada sano socday runtii waxaa lagu talagalay in lagu baabi'iyo ciidamada mujaahidiinta si meesha looga saaro share- ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna wuxuu leeyahay innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahayna waxbuu shirqoolayay Eh, iyaguna waxbay shi- shirqoolayeen shirqoolka ilaahay ayaana wa- wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin allah ayaa shirqoolay ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wallahu muxiidun bilkaafiriin marka ilaahay ayaa hareereeyey wuxuu u tusay inaan nahay dad yar oo la soo afjari karo oo la baabi'in karo inaan nagu u tusay laakiin markii goobihii uu tegey isagaa laayay falam taqtuluhum walaakin allaha qatalahum waa baabi'iyey hal goob ay ku guuleysteen maalinta dagaalkaas la bilaabay iyo maanta intuu dhexaysa ilaahay waa u diiday waxayna halkaas ku waayeen khasaaro aad naf iyo maal ah ciidamadii iyo saraakiishii loogu talagalay inay islaamka la diraan muddo aad u dheer loo soo tababaray oo gaaladu ay kusoo carbisay ilaa maraykan ilaa turkiya meeshaasay ku baabi'een ciidankii halkaasuu ku baaba'ay waxay hubahay wateen oo loogu talagalay in innaga lagu laayaan oo gaalo isugu soo dartayna ilaahay wuxuu ku wareejiyey gacmaheenna waxaa la dhihi karaa marka waxay noo yimaadeen annagoo jabhad ah oo garab rarata ah maantana waxay naga tageen annagoo u hubaysan sidii dowlad marka qaala tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunahaa suma takuunu calayhim xasratan suma yuqlabuun aayaddaas ayaa ku dhowowday falilaahi alxamdu marka dagaalkaasu wuxuu ku dhammaaday inuu gebigiisuba faa'iida u ahay mujaahidiinta ilaahana ilaahay mahadiisna maantana waxay joogtaa in xasan sheekh uu yidhaahdo shabaab wixii wada hadal iyo nabad uga keeni kara ha ka keenana adduunyada oo u qayshaayey shalayna wuxuu lahaa waa duqaynaynaa waa ku degaynaa waa waa soo afjaraynaa waa baabi'inaynaa sa- saddex bilood nagu qaadamayso Eh, maaragtay waa waa u dhammaatay history waaye waxaasuu akrinaya goorma uu marka maxaa u diyaargareeyey marka wadahadallada iyo nabadda uu sheegayo waxaa u diyaargareeyey maxay ahaayeen marka ilaahay annaga qur-aankii waxuu nagu tusay falilaahi alxamdu wuxuu nagu tusay aayaadkiisa tad- haddii la tadbiiqiyo in meesha wax kasoo baxayaan ilaahayna wuxuu leeyahay ya'khuduu biaxsaniha waxyiga kiisa wanaagsan qaata haddii la qaato ilahay wuxuu leeyahay sa uriikum daar alfaasiqiin haddii diinta dhab loo qabsado in daarulfaasiqiin uu baaba'ayo siyaad barraa faasiq ahay waa baaba'ay intaasoo qabqabay lixdankii ilaa maanta inta ka dhexaysa nin gaalnimo nagu hogaaminayo Ga- gaal gaala soo dirsata un hogaamayey laakiin sa uriikum daar alfaasiqiin ilaahay mid kastaba wuxuuna tusay meesha u dambaysa uuna tusay marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin gaalkaas wuxuu ku dhammaaday s- saalix inuu u yahay mujaahidiinta u ahay annaguna aan ogeyn ilaahay nagu riixay ayaana ku mahadinaynaa oo dagaalkaasna gelshay asagaana weydiisanaynaa inuu noo taam yeelo waa tahay een, deegaano ka mid ah wilaayada cadowga uu haysto waxaa ka jira dagaal beeleedyo arrinkaas maxaad kala socotaan
horta dagaaladaas aad arkayso sideedaba waa waxyaabaha lagu daalinayo ummadda soomaaliyeed waana qorshaha dhan ee ay gaalo wado dadka soomaaliyeed in ayaga laysku mashquulsho laba isdilaysana cadow banaanka iskama ceriyaan marka waxaad ogtihiin oo dhammaan ummadda soomaaliyeed og tahay hadda dagaalada ka socda dhulka in ay tiro beereen waxaad ogtihiin eh, saleebaan iyo mareexaan inay isku dilayaan meesha la yidhaahdo galmudug dhexdeeda sacad iyo laalkase inay isku dilayaan dir iyo cayr ay ballan balle isku dilayaan xawaadle iyo abgaal inay isku dilayaan qaadaybaal iyo hadeerada kale inta ceelbaraf u dhexaysa abgaal iyo abgaal dhexdiisu inay isku dilayaan eh, hadda xariiqi loo kala dhigayo eh, muxuu ahaa degmada Ga- cadale cadale cayr iyo xawaalle inay matabaan isku dilayaan kulli waxaasoo dhan mashruuc oo gaaladu ay waqdato waaye waana in soomaalida laysku baabi'iyo kadibna dinku dilaya ninkaaga daradhuma jira la yidhaahdo nin kastaba oo gaal raadsado nin kastaba oo hub gaalada u doonto ayagu markii isbaabi'aan wadankooda la qaato annaguna dadkaas inaan heshiisiino kitaabka ilaahay ku kala xukunno haddii alla idanka leeyahay ayaan u dagaalamaynay intii aan dhulkaas gacanta ku haynana waxba dagaalo kama dhicin siaad ogtahay hadda taariikhda haddii dib loo raaco kun sagaal boqol afartan iyo kowdii bishii janaayo ayaa ceelbaraf la muday ceelka ceelbaraf oo dhowr maalmood mudan ayaa nin xawaadla lagu dilay afartan iyo kowdii dagaalkii kasoo bilowday laba kun iyo sagaalkii ayaan kitaabkii dib uga fidinay aadan yabaal iyo iyo muxuu- muqokori iyo dhulkii eh, maogtahay hiiraan iyo dhulkaas waxay ku xisaabtameen waxay kala haayaan waxay hub kala haayaan waxay dad kala dileen buugaa lagu kala qortay wax alla waxaan kasoo bilownay afartan iyo kowdii maanta inta u dhaxaysa inaan heshiisiino wixii ka dhacayo laga soo bilaabo ninkii lagu dilaa ceelbaraf arrintaas marka annaguna waxaan rabnaa inaan isku tolno soomaalida oo walaalayno cadowguna inuu kala qaado u rabaa marka baciid ma aha waxa soomaaliya ka socda waa hadaf gaalo hubkana aydaa isugu dhiibaysa dowlad goboleedyada la sheegayo iyo qabqablayaasha la sheegayana waa dadka lacag loogu dhiibi lahay hubka ay isku dilayaan marka soomaaliya inay daruus badan ka barataa la- muhiim ah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka waxaa caawa noo soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd waad mahadsan tahay moxamed daahir hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa walaaca ka muujiyey bixitaanka ciidamada shisheeye wuxuu sheegay in ciidankan markii hore loo bixiyey amisom kadibna loo bedelay atmis taasoo ka tarjumaysa bixitaankooda madoobe wuxuu sheegay inay ahayd in loo diyaargaroobo arrinta bixitaankana ay fashil keeni doonto haddii aanay dowladda federaalku isxilqaamin wuxuuna yidhi arrintan way jadwalaysan tahay waa qorshe waxna laga weydiin maayo waa baxayaan jadwal ayayna ku socdaan annaga diyaargarowgeyna wuu liitaa waana tijaabo oo way baxayaan fashilka ka yimaada waa mid xukuumadda taabanaya iyo ciidanka ayuu raaciyey axmed madoobe ayaa walaaca la qabaa inta badan dadka ka tirsan dowladda federaalka dhanka kale ciidamada milatariga suudaan ayaa dib ula wareegay mid ka mid ah magaalooyinkii ay horey u qabsadeen maleeshiyaadka r s f wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa tilmaamaya in ciidamada milatariga suudaan ay dib ula wareegeen gacankuhaynta magaalada sanjah oo xarun u ah gobolka sanaar ee koonfur galbeed waddanka suudaan halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka r s f saraakiil u hadlay milatariga suudaan waxay shaaciyeen in ciidankoodu ay dagaal kula wareegeen magaalada gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah sida bundada dhex marta iyo xarumo kale oo militari taasina ay suuro gelisay in magaalada ay isaga baxaan askarta r s f tan iyo maalintii sabtida aynu soo dhaafnay waxaa magaalada ka socday dagaallo culus oo dhex marayey labada dhinac ee isku haya talada dalka suudaan wuxuuna militarigu sheegtay in dagaaladii maalmahan dhacayay ay ku dileen boqolaal askari oo ka tirsan kooxda lagu magacaabo dacmu sariic ee ku daaban dowladda imaaraadka carabta ugu dambayntii guddiga ololaha doorashada ee madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa sheegay in madaxweynuhu aanu ka hari doonin tartanka doorashada wixii ka dambeeyey doodii dhowaan dhex martay madaxweynaha maraykanka joe baiden iyo donald trump waxaa soo baxayay baaqyo ka imaanaya taageerayaasha xisbiga dimuqraadiyiinta ee maraykanka kuwaasoo soo jeediyey in bayden uu ka haro tartanka doorashada beddelkiisana la keeno shaqsi kale waxay tani timid kadib markii uu bayden ku guuldarreystay inuu doodda uga adkaado trump kaasoo helay codka in ka badan lixdan boqolkiiba dadka fikirkooda ka dhiibanayay natiijada doodda sidaasina uu ku helay kaalinta koowaad waayeelnimada bayden iyo caqliyaddiisa oo aan fadhin siday dadka qaar sheegayaan ayaa horseeday in bayden laga warbadiyo xujooyinkana looga adkaado waxayna tani dhalisay cabsi ay dareemayaan siyaasiyiinta dimuqraadiga kuwaasoo arkaya in bayden aanu u babacdhigi karin musharaxa ka socda jamhuuriga ee donald trump فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي waa hagaagka soomaaliya muxur baa xilli dowladda federaalka xalay ilaa iyo maanta ay u dabaaldegtay lixdan iyo afar sano guuradii ka soo wareegatay waxaa loogu yeeray xurnimada gobollada koonfureed iyo midowga labadii gobol waqooyi iyo koonfurta soomaaliya reer muqdisho ayaa maanta aad loo xanibay wadooyinkana waxaa la dhigay ciidamo aad u fara badan sabab ku aadan xasan sheikh oo ka qaybgelayay xaflad ka dhacday magaalada muqdisho haddaba soomaaliya muxur baa haddii aysan xur ahaynna yaa gumaysanaya oo faragelinteeda faraha kula jira waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaynu la yeelanay kornel shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii ciidankii kumandoska ee dowladdii siyaad mare bismillahi alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah markii xornimada la qaatay iyo maanta inta u dhexaysa marxalado fara badan baa lasoo maray dowladda soomaaliya markii hore dee waa kii aadan cadde uu madaxweynaha noqday aadan cadde waxyar kadib waa kii ka degay isagoo aan revelation wod buu ku dhacay sin fiican buu kaga degay markii kadibna waxaa qabsaday nin la dhihi jiray cabdirashiid cali sharmaake horta dowladda dhalashadeedii aad baa loogu faraxsanaa soomaaliyana waxaa la dhihi jiray boqolkiiba boqol muslim weeye laakiin nasiib daro dadkii madaxnimada qabtay waxay noqdeen dad gaala xaggeeda u dandeesay oo nagama dhex bixin gaal dastuurkiisa baan ku soconay ma garata dowlado badan baa lasoo dhisay waxaa ugu dambeysay tan xasan sheekh maxamuud oo xalay ilaa iyo maanta munaasabadan u dabaaldegaysa iyadoo reer muqdisho een la xanibay wadooyinka la xiray xasan munaasabad uu ka qaybgelayay darteed wadanka xilligan mala odhan karaa waa xur
war xurtaad sheegaysa maxay tahay hal maalin ee xor baana noqonin annaga calankana wuu iska taagan yahay dowladnimaa jirtana waa lagu leeyahay wax xil oo xor ah oo xornimo ahoo dowladnimo lagu tilmaami karo xor ah ma jirin sidii maxmiyad camal unbaa korna laga maamulaya caqli gaalo unbaa lagu socday mooyaane wax adiga fikradaada iyo ti islaamnimada ah islaamku dabka kore waan ka sheeganaynay laakiin wax alla waxa camal ahee la qabanaya camal gaalo ahaa ma garan dadka madaxnimada haystay waa dad ku anqaray waxaan gaalada sharciga u ah codisha binaale codisha binaale kumuni iyo codisha binaale military bay ahayd koodii shabinaale kumuri baa lagu ista- yaa lagu maamulahaya wadanka
kornel shariif shaacib een waxaad sheegaysaa in xilligaas ilaa iyo hadda aanan xur la ahayn isweydiintu waxa ay tahay in ah, yaana haysta oo dalkan u diidan inuu ka xoroobo shisheeyaha diinta islaamkana dadkiisa ay ku dhaqmaan
number kow kristanka wey number kow aslan meel kasta ha ku noolaado dowlad kasta ha ahaato hal mar eh wax wixii nabi maxamed laga soo gaaray eh inaan lagu dhaqmin wadamadan kristankeeda adaa wata ma garata tasiyeeda waxaan diintan islaamka ahayn waxaad moodaa inay hoosta ka wada xiriiraan annagu haddee kristankan keliyaba ma ahee diino badan iyo waxyaa kuwa aan diin balahayn waxaasoo idin waxaa la isku raacsan yahay ay ayagu isu garabsanayaan waxaa weeye diintan islaamka sideeda oo meel ay ka muuqato inaan la arkin maxaa yeelay waad aragtaa wadankii xarumka ahaa ee barakaysnaa yaa waxaad aragtay shaqaynayaan oo wadankii la rabay inuu islaamka soo dumo yaa waxaad aragtay lagu dhaqmayaa dhaqan gaalay haystaan gaaladii bay wadanka dejiyeen gaaladii bay leeyihiin annaga kuwanan saaxiib ballanahay maraykan baa dhex buuxa wadankan maraykan meeqaa saldhig bay ku leeyihiin marka gaalada meel kasta oo adduunka joogo islaamka inay adeegsadaan bay ku talagaleen wayna noqotay ma garata
waayahay n cornel shariif shacib n xilligan hadda la joogo n ciidamada kala duwan baa lasoo bandhigay dowlado kala duwan ay tababareen waxaa ku jira kuwo lagu tilmaamay inay yihiin ciidan commandos ah oo danab ah oo maraykanka uu tababaray ka waran ciidankaasi in markaad qiimaysid in mabaadi'da ay ku dhisan yihiin iyo sida loo soo carabiyey ma commandoskii in aad taqaanay oo aad ka mid ahayd baa mise waa ay ka duwan yihiin
rio waxaan kuu sheegayaa horta waxaan commandoska lagu leeyahay raggan commandoska annagu commandoski waan naqinay waan ahayn waxaan wax commandos lagu tilmaami kara ma ahan maxaa yeelay tababarka ay hadda wadanka ku soo gelayaan ee ay rabaan inay wax eh, qabsadaan oo wax ku hayaan commandosku ma ahayn commandosnimadu sidaa ma aha annaga hadda ciidamada ugu inkaaran maraykanka ragariski ayaan carabkii la samayn jirnay sanad walba marqa cad baan meel cidlaa kaga tegi jirnay annaga inta balidoobi intaan ka lugaynaa balidweyne lagu tegi jirnay intaa aan maraynin annaga asagu gaalka waxaad moonaysaa dhabarka balaayo ugu rakiban tahay oo shukulaatadiisa xataa wuu wataa annagana koob shaah annagoon hadda beledweyne tegi jirnay waana ka kontrooli jirnay xataa quraayada quraashada miyaha ah hal mar baana ka ban karin tababarka nagi buu ahaa duurkaasaa nalaleeyahay labaatan daqiiqa inta fasax nala siiya horta duurka oo guri ka soo cuna kii shimbir hele iyo kii mas hele iyo kii mire helaba iyo kii xabaka helaba halkaasa way nala yaabi jireen ayaga oo askartooda say ku raran yihiin iyo waxay wataan marka aragtana waa la yaabaysay annagaana ka siganay oo waxtar ahaan markii la yidhaahdo maraykanka anagu naga yaabi jiray garabtan hadda kumaandooskan uu daba taagan yahay maraykanka aad arkaysid waaga iyada ee mar alla sanadka marka carbiska la joogo meel annaga adkaanada oo balidooglaha jidka laamiga ee meesha mura dhinaciisa kale inay degi jireen halkaasaan annaga iyaga carbis ku samayn jirnay ma garata marka waxaad leedahay kuwan iyo idinka marka la isbarbar dhigo n waa kaafii kala dheeri abadan abadan nabad midna ma ahayn noomana dhigmaan horta soomaalida burundigan hadda ad arkaysa intayna calanka qaadin annagaa ku tababarnay ciidamadeeda saraakiisha nimanka saraakiisha laga dhigi lahaa balidooglaan ku tababarnay markii uu ahaa madaxweynaha africa odagan maxamed siyaad barre uu ahaabaa saraakiil fara badan meesha la keenay ayagoona markaa dowladnimada mayna qaadan waxaan u malaynayaa lix toddobaatan iyo toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo shanta meelahaas ay ahayd markay dowladnimadu qaateen burundi saraakiishooda annagaa meeshan ku tababarnay halkaa madaxaan kaga istaagi jiray wiil yaro soomaaliya ah tooriinta u dhibeen oo nagu dhufo mana kugu dhufan karo oo dad tababaran baan ahayn annaga oo dhiman masaariya ay tababareenoo saada arag abay ahayd Waaya.
marka Cornel- kumaandoos ma aha wax wax ilaahay meesha keenay wey moogi wax kumaandoos oo yimid male waaya kornel shariif shacab n dal aanan xor ahayn maxaa lagu yaqaanaa oo dalkaasi lagu garan karaa waxaa lagu yaqaanaa dal aan xor ahayn nin aadan adigu qabin oo wuxuu dooro iska samaynayo inuu waddankaaga joogo fiiriya dadweynaha dadweynaha cod baad ka dhigaysaa dadweynahaagii adiga aad dowladda u ahayd gaalka adiga kula joogana waad cisaynaysaa xor ma aha waddankaas waxaa kaloo lagu yaqaanaa dal aan xor lahayn in meel alla meeshii la doono laga soo galo meel alla meeshii la doono dayaaradaha ciidanka lugaynayo markee ma xorba maahay gaalka etoobiyaanka ah habeen hore su aadlaya waa danaysanaysa war annaga soomaaliya meel alla meeshaan doonaan ka geli karnaa buu leeyahy beenaayo kadaa iblowa balbe adi waxaas waxaa weeye waddankii baan xor u ahayn hal nin e oo ridadan oo hadal ku dhiirin kara etoobiya laguma arko saaxiibadana kan weeye inta weeye adduunka sharcigiisaan raacaynaa waxaanu ku beeraysanayaa ma maxamed siyaad barre daa'ir ha iska ahaado laakiin nin etoobiya nacab buu ahaa etoobiya nin saaxibuldiin ama ahayn kow war nin waddankiisii asaga uu lahaa gabayo oo laleeyahay war aniga wax aan ka ceshoonayo oo ilaahay abuuray oo soomaaliya ah een mataqaanaa aniga aan meesha doon aan ka mari madaxweynena sheeganayo ma aha madaxweyne midda kale waxaan kuu sheegayaa annaga dowlad ma- oo isticmaar eba ha iska ahaato laakiin dowlad hub haysato oo mataqaanaa diyaaradaheedii wadata oo wixii abay ahayd oo hadday hal mar seerka soo goyso markiiba loo hadlayo laleeyahay maxaad ahayd oo sheegayo leeyahay sidaa iyo sidaa tanaay oo taageerada listanka ay ku socdaan iyo taargadeeda iyo wax oo dhan diyaarada inta soo gudbiyo yaa loo diyaar garoob jiray markiiba diyaaradaha ku kaci jiray hadda male waxa waaye dowlad baan ahayna waa ku leeyahay wax dowlad la yidhaahdo oo maanta ka jirto ma jirin kow asaga niyadiisa iyo hadalkiisa aan fiirina marka hal nin eh oo madaxweyne oo soo maro ninkan lamid a maba jiraba marka ninkan ma aha madaxweyneyaasha hore iyo waxay ahaayeen iyo maba ahaba siday ku socdeen kumaba socdo diinta dhinac socdeen laakiin gaalada meel bay isugu soo hagaagi jireen ma garata korneel waxaad sheegtay in gumaystaha markuu soomaaliya in ka tegay in talyaaniga iyo ingiriiska in dad isagu carbiyey uu wadankii kaga tegay iyagiina ay hogaanka u qabteen ciladda halkay ka jirtay M- xilligaasi in miyaysan jirin culimo iyo dad in soomaaliyeed oo damiir leh oo wadankii gacanta ku dhiigi kara walaalo waa mahadsan tahay eh, culimada diinta sida ay tahay ugama hadli karin Eh, waxaana weeye kitaabka markuu miiska saaran yahay maxkamadaha ninkii arki jiray baa arki jiray intana kii dastuurkaa saarnaa labadaasay iska midi jireen kan magacyaal buu ahaa intuu iska yaallaa laakiin midka ay dadka ku maamuli jireen kanu ahaa wixii ay dowladii dowladihii wadanka gumaysanaya ay kaga tageenna weeye wax oo article baa libay article wax lado sharci oo ayaga ay samaysteen ayuu ahaa war islaamba haddaad sheegato oo adiga islaam masaajidada ha iska taagnaadeen walaadada kuwa tegsinayoo saalixiyada iyo qaadiriyada iyo kamid ah ha ahaada way raacsanaayeen baabuurra raajinay u kari u diri jireen markii ay diyaaradooda jirto kuwa raalli bay ka ahayeen laakiin diinta sida ay tahay ha loogu dhaqmo way ka dhiman jireen aslanba gaalo oo idil majarahana gaala haysay ayaga mana hayninba korneele dowladdii siyaad bare in muddo baad ka mid ahayd in weliba saraakiishii ciidanka commandoska ayaad ku jirtay aragtidaada sidee baa lagu heli karaa in dal xur ka ah shisheeyaha iyo gumaysigooda iyo afkaartooda dadka muslimiinta soomaalidana waxa ay doonayaan oo ah kitaabka inay dadka ku dhaqmaan sidee baa lagu heli karaa wadiiqada wadan xur ah lagu heli karo ee aad tilmaami kartid maxay tahay waxaan kuu sheegayaa horta sida lagu heli karo oo wadan islaam ah oo israacsan lagu heli karo wadadahan shabaab ay ku socoto yaa horta dowlad islaama markee streetka aad haysato haddaadan inta iyo inta midna oga leexanina wadadaas ilaahay uu sameeyey ee sharciga ah haddaad ku socoto dowladnimo islaam ahaa la helayaa midda kale waxay ayaga hadda laftooda sheegayaan oo aynan inkirsanayn meeshan ee cadaalad taallo nin kasta halkan uu riban yahay waxaa weeye maanta haddii meeshii ugu fiicnaydna way noo maraysaa oo waxaa ii muuqda ifafaalihii afghanistaan baa noo muuqda ilaahay baa ku mahadsan waa la soo gaarayna midda kale waxaan kuu sheegayaa min kidfara yar mirihii xitaa kama macashaana ninkii la dhihi jiray cali cilmi afyara gabagiisa waxaa weeye gaal loo bax buu isku dayay baaburro qafilan buu keenay kuwa aan waxbadda karaynin buu keenay maantana heerkanaa la marayaa gabagabaa nahay marka waxa waaye waxaa lagu gaari karaa streetka jidkan maanta lahayo markii lagu socdo waxaan leeyahay aniga dowlad islaama uu waafiya baa la heli doonaa insha allah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag markana waa xalqada kow iyo siddeetanaad ee xubinta caafimaadka waxaa xubintan ah laba noo soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor caawa bal noo sharax cudurka loo yaqaana xinjirowga bismi illaahi araxmaan araxiim aad iyo aada u mahadsan tahay Een, cudurka loo yaqaano hemophilia luuqadda ingiriishka soomaaliya oo lagu yiraahdo xinjirwaaga waa is a mostly inherited genetic disorders that impairs the body's ability to make blood clot oo macnadu ay tahay waa xaalad caafimaad darro oo qofka kasoo wajahayso uuna ku dhasho dhaxalna ay tahay taasoo caqabad qofka oga noqonayso inuu samaysto xinjirtii dhiigga ku dhex jirtay taasna hadhow ay keenayso qofka inuu dhiiggiisii markii waxba jaraanba uu hari waayo maadaama xinjirtu ay qaabilsan tahay dhiigga inay xig- xirto noocyada u kala baxa waxaa kamid ah eh, hemophilia a hemophilia b hemophilia c iyo acquired hemophilia saddex afar saa loo kala saaraa Eh, calaamadaha qofka markii la rabo in la ogaado waxaa kamid ah history qofka waa la wareysanayaa wuxuu ku sheegi doonaa inuu jiri jiray dhiigbax yaraantiisii inuu dhiig bixi jiray laga soo bilaabo xilliga guurguuradka lagu arkaa caruurta in maqaarka hoostiisa uu soo galaan dhiig Ee, xilliga markay wax jiraan oo kaleeto waxaa la arkaya dhiigii oon istaageenin early age oo symptoms la arkayaa waxaa la arkaysaa ee, bleeding disorders of in the family haddii lasii wareysan waxay leeyihiin qoyskao dhan baa noocaas qabo waxaa kaloo jirto in qofka lagu arko general weakness tabardarro guud eh, bruises qofka oo waxaa arkaysaa maqaarkiisa uu soo dhexgalay dhiig hadduu cad yahay alaaba anemia maadaama qofka dhiigbax uu ku dhaco madax xanuun qoorto adkaato lalabo tabardaro eh, matag oo dhiiga ah maadaama derbiyada caloosha ay laftigooda ay lahayn xanjir dhiigbaxay samaynayaan milena saxarada oo dhiig soo raaco abdominal pain hematuria oo ah kaayada oo dhiig lagu arko post circumcision bleeding oo ah cunuga markii la godo inuu dhiig baxo waa mararka la gartaba ilmaha yarka ah epitaxis sankorarka oral mucosal hemorrhage oo ah afka xuubka gudihiisa ku dahaaran oo dhiigbax ka imaada xilliga caadaysiga weliba ilkaha markuu qofka caadaysanayo waxay mer- mararka la gartay kamid tahay weyna jiraan cudurro lagu qaldi karo hadee gingiva- gingivitis oo kaleeto isna dhiigbax wuu leeyahay laakiin waa un la kala saaraya hemoptysis qofka oo lagu arko inuu candhuuf xaaka ahaan uu tufaayo joint pain xibnaha oo xanuuno kala goysyada ee cudurkan marka la rabo in la baaro waxyaalaha go-aanka loo gaaro waxaa kamid ah clinical pictures calaamadahi aan soo sheegay ee mashiintan differential diagnosis cbc oo plateletka lagu arko abtt ct scan ama an mri for intercolonial hemorrhage hadduu dhiig bax uu ku daato spinalka spinal corka iyo maskaxdii haddii dhiiga uu galo waa lagu ogaadaa thrombin time oo kaleeto prothrombin time kulli waxaan wal ogaadaa ultrasound for joints maadaama uu qofka xibnaha calaamadaha ugu badan oo ka sheegana ay tahay ultrasoundka la isticmaala asna ee complicationka marka cunuga uu qofka uu ku reebi karo cudurkan waxaa kamid ah deep internal bleeding inuu dhiigbax gudaha uu dhaco joint damage in dhiiggaasi galay xibnaha kala baro and inuu dhiigbaxaasi uu dhibaato u geystay xibnaha transfusion transmitted disease infection cudurrada maadaama qofkan ay ku maqan yihiin factor badan factor eight factor nine factor ten ay ka maqan yihiin waxaa ku qasaba qofka lagu daweeyey dhiigga in lagu shubo si uga helo faktarada ka maqan oo ka qayb qaadan jira koloodka ama xinjirta inuu sameeyo cudurro badan baa dhiigagaas xambaarsan yihiin yuu qaadi karaa adverse reaction waxaa laga yaabaa dhiigagaasi inuu qofkaasi uu la falgalo kadibna ay tafaacul ama iska hor imaadaan intercranial hemorrhage waxaa dhici karta oo kaleeto in maskaxda lafaheeda meelaha godadka ku taala inuu dhiig baxas ku daato ee cudurkan daaweyntiisa waa isbitaalka in la imaado oo la baaro daawadiisana way taalaa marka xarumaha fariimaha u diraya waxaa kamid ah inaan iska gudin ilmaha ayagoona la ogaanin xinjirta dhiigooda sababta cudurkani wuu qarsoon yahay wuxuu sugayaa keliya inuu qofka dhaawacmo ama uu murxo ama dalqada in la gooyo oo kale in laga ilaaliyo ama laiska jiro ayadoon la ogaano cunugaani dhiiggiisa xinjirtiisa in la ogaado waxa ku dhex jirto waxaa kaloo kamid ah genetic test before pregnancy hooyada iyo aabaha laftigooda inay genetic ahaan is og yihiin inay faktarada ay ka maqyihiin in kale haddii hooyada uur yeelatana in laftigeeda haddana la ogaado cunugay xambaarsan tahay ma ayadu raacay mase ma raacin hooyada marka dhashay kadibna cunugaas laftigeeda in la fiirsho si loogu talagalo cunugaasi loona ilaaliyo cunuga markii la dhalo oo kaleeto haddii la ogaado inay faktaradan ka maqan yihiin waa la siin karaa aad iyo aad aa umahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa hoggaanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan arrimo muhiim ah looga hadlay magaalada xagar waxa uu kula yeeshay odayaasha beesha barti leh warbixin kulankaasi ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac maamulka walaayada islaamiga ee jubbada hoose dhowaanahan waxa uu ka howlanaa kulamo uu la yeelanayay qabaa'ilada gobolka dega waxaa laga wada hadlayay arrimo ay ka mid tahay sidii la isaga dhici lahaa shisheeyaha dalka kusoo duulay oo kenya ay ka mid tahay iyo weliba maamulka iyo ciidamada la shaqeeya ee soomaalida ah laakiinse fulinaya mabaadi'da shisheeyaha kulan dhowaan ka dhacay degmada xagar ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose ayna yeesheen madaxda walaayada islaamiga jubbada hoose iyo weliba beesha bartire ayaa lagu gorfeeyey xaaladda dalku uu ku sugan yahay iyo kaalinta beesha kaga aadan dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo bahda la socota markii kulanku uu soo idlaaday warbaahinta islaamiga ah waxaa la hadlay waaliga walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo ugaaska beesha bartire iyo odayaasha kale ee dhaqanka ee beesha waxaanay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen sheekh axmed abu yuunus oo ah waaliga walaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sheegaya in jihaadka iyo arrimo kale ay ka wada hadleen hoggaanka beesha bartire beesha bartare rabadoonada iyo dhaqanka iyo waxgaradka waxaana ugu tashanaynay sidii diinta kor looga qaadan lahaa ama loo xoojin lahaa waxyaabaha aan ka tashanayn waxaa ka mid ahaa in aan ka wada shaqayno jihaadka oo maanta socdo oo qaangaaray si aan u xoojin lahaynay oo ma ogtahay naf iyo maalba aan ugu bixi lahayn ee qof kastaba waa waajib saaran oo laga rabo allah subxaana wa tacaalaana een, markii ka hadlaayay oo jihaadka kutiba calaykum alqitaalu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilaahi subxaana wa tacaala waxaa nugu farli yeelay dagaalka iyo een, jihaadka baan ugu waajibiyey een, dhanka kale markii laga hadlana soonka iyo markii laga hadlaayana kutiba calaykum asiyaamu markan laba kutiba waaye labada waa laba masder waa qof mid kastaba waxay tusinaysaa in ilaahi subxana wa taala nagu waajibiyey marka anagoo halkaas ka ambaqaadayno waxaan marka ugu tashanaynay in aan jihaadkii aan xoojinno aan kor u qaadno maadaama maanta ay isbiirsadeen caalamka dhan wixii gaale ay joogay ay isbiirsadeenna in annagana aan isbiirsanno gacmahaas qobsanno gaalada meel kasta gaalo joogto inaan la dagaalano allahna wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum khilda markaan kuwa nagu soo dhow iyo kuwa naga fogba in aan u qaadno cadowtanamo iyo wax allaala wixaan u hala karno in aan waxawey aan ka hagranin sidaad dareemaysaan oo aad ogtihiin maanta gaalada maraykan iyo kenyaatigan iyo wax kasta oo lamada waxay diyaar u yihiin in ay baabi'iyaan nuurkan ay baabi'iyaan bay doonayaan ilahina wuxuu leeyahay liyudfiu nuur allahi wallaahu mutimu nuurah ilaahi subxaana wa tacaalana waxaa noo ballan qaaday in nuurkiis dhammaystiraayo wax ay maanta ka tarayaanna aan la arkaynin waxaa kale walaale maanta aan isku waafagnay in aan amniga ka wada shaqayno amniga inaan xoojino ugaaska beesha bartire ugaas aadan buute ayaa asiguna geestiisa waxa uu ka markhaati kacay warka waaliga jubbada hoose ee ah in labada dhinac isla afgarteen in loo tafixito dagaalka ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo weliba dhinacyada kusafka ah ugaas aadan buute waxa uu sheegayaa in sidoo kale walaayada ay ka wada hadleen in si wada jir ah looga hortago jarista dhirta iyo waxyaabaha maanka dooriya oo mararka qaar ka soo tallaaba dhanka suhdinbeenaadka magacayga waa aadan maxamed axmed ugaas aadan maxamed axmed oo magacdheer aadan buuti ugaaska beesha bartire muxuu ahaa jubbooyinka labada jubbaba waan degnaa alxamdu lilaah allah subxaana wa tacaala waan ku mahadinaynaa kulamadii wilaayada aan qaadanay maalmahan waxaa ka mid ahayd in aan iska kaashanno sidii cadowga soomaaliya ugu soo duulay gaar ahaan jubbooyinka ugu soo duulay gaar ahaan jubbada hoose camiimayoo qabsaday dhul badan ka qabsaday siday iskaga difaaci laheen oon uga hortagi laheen naf iyo maal inaan garab istaagno wax alle waxaan heli karna aan ku bixinno naf iyo maal aan ku bixinno waan u diyaar garownay waxaa kaloon u diyaar garownay waxyaalaha muqaadaraadka e oo waxmakastada iyo dhallinyarada aan kala hadalno waxaa kaloo muxuu ahay walaayada kala tashanay oo maalmahan ka wada hadlaynay dhirta la nabaadguurinayo sida jafatada oo geedaha malmasha guraysa dhuxusha iyo waxyaalahaas dhulka lagu nabaadgoynayo dadkaan xoolaaley waaye waxay ku nool yihiin xoolo dhaqato waaye geel iyo lo iyo aryay dhaqdaan u baahannahay in muxuu ahaayey aan iska kaashanno oo aan joojinno cid alle iyo ciddii ku xadgudbaysa dhirta iyo dhuldaaqeedka xoolaha ay daaqayaan ku xadgudbaysa intaas inaan ka hadalno muxuu ahay duulaamada saliibiga ay wadaan oo socdo oo muxuu ahay la wada iyo dadka muxuu ahaayey beenta loo sheegayo oo kaararka loo qaybinaayo oo dadka wax makastada ee looga yeera waan ugu dignay deegaanka aan joogna hadda ka hor aan kama dhicin haddana ilaahay aan ka rajaynaynaa in muxuu ahay ay ka dhicin oo ka hor istaagno nimankaasaa laiska ogaado dadka walaalaha oo diriska eh inta ay soo gaareenna haddii ha iska qabtaan inta ay soo gaarinna muxuu ahaayey ha u digtoonaadaan oo ha iskala dadkooda wax makastada ha ka hadlaan waxyaalaha meelaha dhoobley iyo afmadow iyo muxuu ahaayey dhulkaas laga bixiyo wax been e waaya waxaan waxba ka jirin waaya wax dadka wax makastada ee lagu qaldaayo waaye odayaasha beesha bartire waxay baaq u direen ragga soomaalida ah ee dhufiisyada kula jira ciidamada shisheeye gaar ahaana kuwa kenya waxaanay ugu baaqeen in ay iyaga la soo xiriiraan waxaan u sheegaynaa kuwa dabadhilifka ee ku jira ee la shaqeeya gaalada iyo dabadhilifka ee la shaqeeya waxaan u sheegaynaa hadday jaanis haystaan inay ka faa'iideystaan jaaniskan innaga ay nala soo xiriiraan annagoo maaragtay wakiil uga ah dowladda islaamka ama xarakada wakiil uga ah si ay ku soo xaroon lahayn ugu soo tagi lahayn meesha waxdanoo ugu jira ma laha nolol iyo dhaqan halkaanu yeelaa insha allahu tacaalaa kitaabka ilaahayna koruu u socdaa dee mid oo hadda insha allah haddi ilahay raalli ka noqda gaaladaa iyo wixii la socon waa la ceebtiri doona haddi ilahay raalli ka noqda kitaabka ilaahayna waa koruu u socdaa insha allahu waxaan leenahay dadkiinni iyo dalkiinni iyo diintiinni usoo noqda dadkiinni iyo diintiinni iyo dalkiinni usoo noqda iyo maaragtay deegaankiinni si aad horumar ku gaari lahedeen nolol wanaagsan aad ugu noolaan laheedeen insha allahu tacala intaan aan kusoo qabo bilahi towfiq assalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maamulka walaayada islaamiga jubbada hoose sidaan oo kale waxa uu duleedka kismaayo iyo degmada badhaadhe kulamo kula yeeshay qaar ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed iyagoo ka wada hadlay arrimaha jihaadka iyo ilaalinta deegaanka waad mahadsantahay cabdulahi guud ahaan caawo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام